tan iyo wixii ka dambeeyey markii madaxweynaha maraykanka donald trump oo go-aansaday in dadka soo galootiga ah oo ka saaro dalkaas waxaa lasoo musaafiriyey dad badan kuwaas oo ay soomaali ka mid yihiin dad u badan haween iyo caruur oo ay soomaali ka mid yihiin ayaa ku xaniban hotel ku yaala dalka baynama oo ah waddan ka tirsan qaaradda ameerika iyaga oo dhibaatooyin badan ku wajahaya halkaas muddo ka badan bil ayay dadkan oo iskugu jira aasiyaan iyo afrikaan ku xaniban yihiin hotel ku yaala dalka baynama ee qaaradda ameerika